xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka cosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahay bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duure raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon jubbaland oo ka eedeysay dowladda federaalka soomaaliya in dagaal kale ay ka hurinayso deegaanada maamulka jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay wafdi ka socda dowladda waddankaasi shiinaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo kormeeray wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo booqday xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon ah warka duure raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaada waana toddobiyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay wafdi ka socda dowladda waddankaasi shiinaha madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay ergeyga gaarka ee dowladda shiinaha wakiilka uga geeska afrika yumpin oo booqasho rasmiya ku jooga dalkeenna madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo danjiraha dalkaasi shiinaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada wadan dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda diblomaasiyadda ganacsiga iyo waxbarashada si loo kobciyo danaha ah ay wadaagaan soomaaliya iyo shiinaha madaxweynaha soomaaliya ayaa danjiraha la wadaagay horumarka hoggaaray dalkeenna iyo fursadaha maalgashi ee ka bannaan taasoo wadaagi karaan soomaaliya iyo shiinaha wuxuuna xusay in soomaaliya wakhtigan u diyaarsan tahay la falgelidda caqabadaha iyo fursadaha isku sidkan ee ka imaan kara heer gobol iyo heer caalami danjiraha dalkaasi shiinaha ayaa uga mahadceliyey madaxda iyo shacabka soomaaliyeed sio dhoweynta wanaagsan ay u fidiyeen isaga iyo wafdigiisa wuxuuna bogaadiyey guulaha ay ku tallaabsatay dowladda federaalk soomaaliya ee amniga la dagaalanka argixisada iyo xaqiijinta nabadda iyo horumarka geeska afrika taasoo ku salaysan daris wanaag is-ixtiraam nabad ku wada noolaasho dalalka gobolka gudoomiyaha baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka qaranka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana gudoomiyaha guddiga cabdikariin axmed xasan uu gudoomiyaha golaha shacabka u faahfaahiyey shaqooyinka guddiga gaar ahaanna waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii la magacaabay iyo sidoo kale qorshayaasha u degsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa xubnaha guddiga ku bogaadiyey shaqada adag ay qaranka u hayaan wuxuuna xubnaha guddiga u sheegay in shacabka soomaaliyeed ka sugayaan in dalka ka hirgeliyaan doorasho qof iyo coda si dadka soomaaliyeed codkooda ugu doortaan hogaanka waddanka gudoomiye sheekhaada madoobe ayaa ugu dambeyn xubnaha guddiga madaxa bannaa ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha kula dardaarmay inay dardargeliyaan shaqada qaranka ee loo igmaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya ayaa kormeeray wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalex axmed jaamac ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda isagoo ku bogaadiyey shaqaalaha wasaaradda bandhigooda guulaha diblomaasiyada ee soomaaliya iyo dadaalada lagu xoojinayo kaalinta ay soomaaliya saaxadda caalamka ku leedahay mudane saalex ayaa ammaanay doorka muhiimka ee wasaaradda arrimaha dibadda ka qaadanayso horumarinta siyaasadda dibadda iyo dadaalada joogtada ee lagu adkaynayo xiriirka gobolka iyo kuwa caalamiga intii uu kormeerka ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda danjire axmed macalin fiqi faahfaahin ka bixiyey taariikhda iyo dib u habeynta wasaaradda wasiirka ayaa tilmaamay guulo muhiima oo ay ka mid yihiin dib u howlgelinta macadka diblomaasiyadda si loo dhiso awoodaha diblomaasiyaed ee dalka iyo dib u habeynta waaxyaha wasaaradda islamarkaana kor loogu qaadayo hufnaanta iyo waafajinta qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay wasaaradda u leedahay geedul socodka dib u dhiska dowladnimada soomaaliya isagoo adkeeyey baahida loo qabo in la dhiirigeliyo isku filnaanshaha iyo horumar waara maamulka jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud maamul goboleedka jubbaland oor saxaafadeed soo saaray ayaa mar kale eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli ay weli halkeedii tahay xiisadda u dhexaysay labada dhinac jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay qalqal gelin amni ku wado gobolka gada islamarkaana adeegsanayso ciidamada amniga ee jooga gobolkaasi eedeysane xasan sheekh maxamuud ayaa weli wada kala furfuridda iyo qalqalgelinta amniga deegaanada nabadda ee jubbaland iyadoo la ogyahay cawaaqi xumada uu kala kulmay dhallinyaradii uu kusoo qalday deegaanka raaskamboni degmooyinka gobolka gada ayaa xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa mar kale isku dayeen inay ka abuuraan qalalaaso amni taasoo keeni karta in amnigu faraha ka sii baxo maadaama saraakiishii loogu talagalay inay sugaan amniga loo adeegsanayo dana siyaasadeed ayaa lagu yeer saxaafada ka soo baxay maamulka jubbaland gudoomiyaha gobolka Banaa- gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa booqday xarunta aqalka hoose ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ee xafiiska sii baneynaya mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa aqalka dowladda hoose xamar ku soo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed aamiin amiir gudoomiyaha cusub ee aqalka ah dowladda hoose ee xamar kulan uu la yeeshay gudoomiyaha ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar isagoona sidoo kale gudoomiyaha gudoomiyaha cusub ay- gudoomiyaha cusub ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar kulan kula yeeshay gudoomiyaha ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar isagoona sidoo kale kormeer ku tegay xarumaha kale ah caafimaadka daddegista gaadiidka gurmadka degdega dhallinyarada xarumaha kale oo ka tirsan waaxyaha dowladda hoose ee xamar gudoomiye maxamed axmed amiir ayaa u kurgalay howlaha shaqo ee ka socda waaxyaha uu maanta booqday isagoona warbixin ka dhageystay madaxda waaxyaha warkii duhur dhegeystayaal kala socotay raadiyaha cadaada sideetan iyo sideed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idila socodsiinayay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah